بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم باب التوبة waxa uu baabu yahay tawbada ayuu baabu yahay tawbaduna waa arrujuuc weeya atawbatu arrujuuc weeya marka waa noqosho loo noqonayo markaa ila allah arrujuuc ila allah arrujuuc yihahdeen xagga markaa istilaaxaanayana waa la macna bay yihahdeen istilaaxeeda iyo waxa weeye luqadeedu waa isku macno dhow yihiin marka toobadkeenka ilaahay subxaana wa tacaala loo toobad keeno oo dembiyadii laga fuqo ayaa markaa tawba la yidhaahdaa وعn أbي حمزة أنس بن مالك الأنصاري khاdم رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل أbي حمزة waxaa laga warinayaa أنس بن malik ah oo أnصاar ka tirsan oo ahaaday khaadimkii rasuulka salى الlahu عalayه وaسلم khaadim waa maxay waa shaqaalihii rasuulka ciddii nebiga u shaqayn jirtay ee u khidmayn jirtay ahaaday radي الlahu canhu raalih ka noqda qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh وaسلم rasuulka ilahi waxa uu yihi llaahu afraxu bitawbati cabdihi min axadikum lallahu ilaahay ayaa afraxu uga farxitaan badan bitawbati cabdihi toobadkeenka addoonkiisa u toobad keeno min axadikum midkiin buu uga farxitaan badan yahay ahadkaasoo saqada ka dhacay ama waxa weeyaan daalacday calaa baciirihi tuludiisii saqada bimacnaa casara calayhi wasaadafahu min gayri qasdin waa inuu markaa tuludiisii isagoo aan markaa u qastiyinba ay ku soo baxda uun daabaddaasoo ama baciirkaasoo qad adallahu uu lumiyey fii ardin falaatin arlo lama degaana uu ku lumiyey muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslim riwaayada muslim waxay sheegaysay llahu ilaahay a ashaddu daran farxan xagga farxitaanka bitawbati cabdihi toobadkeenka addoonkiisa uu toobad keeno xiina yatuubu ilayhi markuu toobad keenayo isaga min axadikum buu ka daran yahay midkiin kaasoo alaa kaana ahaaday calaa raaxilatihi raaxiladiisii ama daabadiisii biardi falaatin arlo markaa lama degaan ah mafaawisah bahgooye ah waxa weeyaan ku sugnaaday fanfalatat minhu wa calayha طacaamuhu fanfalatat waa ka waa ka siibatay ama waa ka baxsatay minhu isaga daabadii wa calayha طacaamuhu isagoo korkiisa u saaran yahay cuntadiisii iyo washaraabu cabitaankiisii faayasa minhaa waa ka quustay daabadiisii ayaa ka luntay markaasuu ka quustay isagoo cuntadii iyo cabitaanki ba u saaran yihiin faata shajaratan wuxuu tegey geed fadajaca waa iska jiifsaday fii dilla harhkeeduu jiifsaday waqad aysa min raaxilatihi ay walxaala qad aysa min raaxilatihi wuxuu iska jiibsaday geedka harhkiisa isagoo ka quustay daabaddiisii fa baynamaa huwa kadalika wakti isagu sidaa ku sugan yahay oo geedka acdada iska jiifo id huwa biha qaa'imatun cindah waaba iyadiioo dul taagan daabaddiisiiyo dul taaganba weeyi fa akhada bikhidaamiha wuxuu qabtay hoggaankeedii uma qaala wuxuu yidhi min shiddati alfarax farxitaanka daraantiisii wuxuu la yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka ilaahow adiguna waxaa tahay addoonkaygii ana rabbigaa baan ahay akhdaa min shiddati alfarax waa gefay waxa weeye farxitaanka daraanteed iyo siduu farxitaanka aad iyo aada ugu weynaa ayuu gefado halkuu ka odhan lahaa allahuma anta rabbi wa ana cabduka ayuu istaba mariyey oo waxa uu yidhi allahuma anta cabdi wa ana rabbuka waayahay marka farxitaanka ninkaas uu farxay faraxa gayaysiiyey inuu markaa waxa weeya wuxuu doonayaba qaldo mid ka daran ayaa ilaahay subxaana wa taala uu ku farxaa addoonku markuu toobad keeno addoonku markuu toobad keeno dembigii ka toobad keeno xadiisku wuxuu inoo tilmaamayaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka farxitaan balayay addoonkiisa toobad keena sida ninkaa daabadiisi ka luntay intuu ka quustay dabeetana iska helay uu u farxo si ka bad ilahy inu ku farxo subxana wa tacaala marka farxitaanku waa sifa min sifaatihi subxaana wa tacaala laa nacrifu kayfiyataha waa sifo ilaahay subxaana wa tacaala loo sugaayo kayfiyadda iyo qaabka ay tahayna aynan garanaynin oo sida ilahay subxana wa taala u farxo mid waa la qadcinayaa inaanu farxa bini aadamka shabihin iyada waa la qadcinayaa oo laysa ka mislihi shayin huwa samiicu lbasiir laakiin haddana waxaa la sugayaa farx inuu jiro oo ilaahay subxaana wa tacaala uu farxo sida ugu farxaana na ilooma sheegin kayfiyadda u farxa ilahay inoo subxana sheegin nabigana inoma shegin sal la alay wasalam marka maxaynu rumaynaynaa inuu ilahay subxaana wa tacala u farxo farax yaliiqu bijalaalati acdamatihi weynidiisa iyo markaa farax u cuntama oo laayiq isaga ah oo isaga waxa weyan u haboon waxaa la iska garanayaa qofka bini aadamka ah marka waxa weeyaan daabadiisii noloshiisu ay ku xidhnayd waxyaabaha kale waayana waa lamid daabadiisii noloshiisu ay ku xidhnayd ee uu ka quustay iyadoo dul taagan markuu helo sufaxa waa la garanaya weliba ninkani waxa weeyaan dee geeri buu diyaar garoobay markuu daabadii isagoo bahgooye maraaya wuxuu cuni lahay wax cabi lahaaba waayey ee soo baldoontiga baadhay baadhay soo quustay maxaa u xigay uun wuxuu u diyaar garoobay inu dhinto geed halkiis ka jiifsaday wuxusi geedkaa geeridu ha kugu timaado geedkii siduu jiifay marka tuludiisa dul taagan oo cuntadii iyo cabitaankii wixba u saaran yihiin farxitaanka uu farxaya intuu laakaanaya waa maalay tusawar waxa weeyaan aad iyo aad iyo aad u badnaanaya waana kaa waxa weya markuu xadkiisii dhaafay sababay inuu qofkii khaldamo oo waxa weeyaan kelmaddii islahaa ilahay subxaana wa tacaala ugu shukri naq waxa weya inuu kelmad kufriga ku dhawaaqo geysiisay oo allahu maanta cabdi waa kelimad kufri weeya ilahu addoon baad ii tahay waa kelimad gaalnimo ah laakiin maxaa uu qofku u gaaloobi waaye dee wuxuu gaaloobaya u khadaca maqsuuda ayaanay ahayn kufriga inuu kufriya maqsuuda ma ahayn kelmadda inuu qastina maqsuuda may ahayn marka halkan waxaa laga qaataa inaan la ysu qabanaynin waxa weya qofku wuxuu ku khaldamay aan uba qastiin ee niyadiisaba aan ku jirin ee sabqulisaan ah inaan la ysu qabanaynin in allaha tajaawasa liummati alkhata wanisyana wamastukrihu calayhi qofku wuxuu ku khaldamo ku gefo oo khalad uga dhaca loo qaban maayo loo qaban maayo waayahay marka ilahi subxaana watacala inu farxo ayuu waxa weeye noo sheegay saasaynaan u rumaynaynaa waxaanaynu kaloo ka qaadanaynaa waxa weeyaan faraxu inuu qofka loo bahanya inu qofka xakameeyo oo qofka faraxa iyo qadabka waxyaabaha cawaaridda qofka ku yimaada in loo baahanyayo qofka inaanay ka qaalib noqon inuu xadkiisa aanay dhaafinin ee qofku wax kastoo wanaagsan hadduu helo inuu waxa weeyaan xasilooniya deganaansho la yimaado qul bifadli illahi wa biraxmati fa bidalik falyafraxuu inuu wixii wanaaga ku farxo ee khayr ah inuu ku farxo laakiin aanu waxa weeye farax xadkiisii dhaafin saasoo kalena waxa weya hadduu cadhoodana cadhadu aanay markaa waxa weeye xadkeedii dhaafin si markaa waxa weeyaan uu uga badbaado khalad iyo sabqulisaan iyo infilaq inqilaaq alfikri inay fikradiisi maskaxdii xidhanto isuu uga badbaado waaya an abi xabdanta anas ibn malik alansaari khaadimi rasuuli ilahi sala allahu alay wasalam ninkan wuxuu shaqaynaya nebiga toban sanadood anas ibn malik toban sanadood ayuu nebiga sala la alay sl ushaqaynayey waxaanu markaa yidhi rasuulku toban sanadood u shaqaynaayey weli waxaan sameeyey ima odhanin maxaa maxaad u samaysa waxaanan samaynina ima odhanin maxaad waxaa u samayn weydo maxaad waxaa u samayn weydo weli wax canaana iguma soo wejin taana waxaa laga qaataa waxa weeya foojigaanta iyo maskaxda saarneed anas ibn malik iyo inaan wax lagu canaanta la iman jirin sidoo kale waxa weeye nebiga sala la xilmigiisa iyo dulqaadkiisa iyo dhaqan wanaagiisa isagana waa laga qaadanayaa qof toban sano u shaqaynaya maalin aanu canaananin dulqaadka rasuulka sala la alay wasalam iyadana waa laga qaadanaya innagana kudeesha inoogu suganoo qofku inuu waxa weeye dulqaad yeesho oo aanu canaan badnaanin ayaa iyadana loo baahan yahay canaanta badan iyo hifitaanka badan iyo dagaalka badan waxaama wanaajiyaan waxaa ma wanaajiyaan waayo qofka kalena waxa looga bahaya isaguna dee inuu marki horeba taxadiro wixi lagu canaanan lahaa ee canaan kaga iman lahayd markiisa horeba uu ka taxadiro weeyaan qaala anas wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ale wuxu uhi lallahu ashaddu farxan haddaad lilahi u akrido waa qalad lilahi haddaad u akrido waana sidaa laga yaabo dad badan u akriyaan oo lagu qaldamo qalad baa ka imanaya marka lallahu iyo lilahi waa kala duwan tahay midna laamka laamu jar buu noqonaya midna laamu ibtidaa buu noqonaya marka halkan waa maxay waa lallahu weeya lallahu weeya lallahu alle ayaa afraxu ka farxitaan badan bitawbati cabdihi toobadkeenka addoonkiisu uu toobad keeno min xali kumidkiinbuu kaga farxitaan badan yahay maqsuudku waa maxay xadiisku naloo sheegaya waa in ilaahay ku farxayo toobadkeenka toobad keenayno toobadkeenkaynu toobad keennana wax ilaahay anfacaya maaha waa wax anfacaya wax inaga anfacaya weeya maxaa markaa ku sugan boorinaylagu boorinayo toobadkeenka inaanu toobad keenno boorinaylagu boorinaayo ayaa xayan ku sugan lallahu alla ayaa afraxu ka farxitaan badan bitawbati cabdihi toobadkeenka addoonkiisu toobadkeeno min xaliku midkiimu ka farxitaan badan yahay oo saqada ay casara calayhi daalacday calaa baciirihi tuludiisii waqad adalahu taasoo uu lumiyey bimacnaa adayacahu weeyaan fii ardin falaatin uu ku dayacadoo ku lumiyey arlo lamadegaana oo bahgooye ah muttafaqun calayhi weeye wa fii riwaayati limuslim lallahu ilaahay ayaa ashaddu ka dana farxan xagga farxitaanka bitawbati cabdi uu ku farxo addoonkiisa toobadkeenkiisa xiina yatuubu ilayhi markuu u toobad keeno addoonkaas min axadi kumu ka daran yahay ilahay addoon midkiin midkaas oo kaana alay calaa raaxilatihi mid saaraa daabadiisii biardin falaatin arlo markaa waxa weeye lamadegaan oo bahgooye ah fanfalatat minhu waa ka baxsatay daabadii wa calayha dacaamuhu wa sharaabuhu iyadoo u saaran yahay cuntadiisii iyo cabitaankiisiiba faayisa minhaa waa ka quustay fa ata shajaratan wuxuu iska tegay geed fadajaca fii dillahaa wuxuu jiibsaday harhkeedii waqad ayisa min raaxilatihi wuxuu jiibsaday isagoo daabadiisa ka quutay waxaanu ku talagalay halkaa inuu ku dhinto geedka harhkiisa naftu kaga baxda fa baynamaa huwa kadalika wakti saa uu ku suganyaho geedka harkiis ka jiifo id huwa biha qaa'imatun cindahu waaba iyadiiyo dul taagan daabadiioo iska dul taaganba oo weliba xad kale sheegaysay dacaamkiisi iyo cuntadiina saaran yihiin dacaamkii iyo cuntadiina cabitaankii iyo cuntadiiba ay u saaran yihiin faakada bikhiaamiha wuxuu qabtay hoggaankeediyo uma qaala wuxuu yihi min shidat alfarax farxitaanka darnaantiisi wuxuu la yidhi allahuma anta cabdi waana rabuka ilaah haddaan addoonkayga taana waxa weeyaan rabbigaa baan ahay akhdaa min shiddati farax waxa weeyaan farxitaan darteed buu gefay oo uu qaldamay oo hadal markaa waxa weeyaan kufri ah uu ku dhawaaqay lakiin muxuu gaaloobay wuxuu kaga badbaaday dee waxa weeyaan kufriga ama waxa weeya maqaaladan maqaalada u qastiyey ma yahayna waa sabqu lisaan carabkaa ka boobay farxitaan ka qaalib noqday darteed ee carab ka boobay waayahay wa can abi muusa xadiiska shanaad ee baabka ama kitaabkaba can abi muusa cabdillahi bn qays alashcari radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alay alih wasalam labadan tiro tirada waxa weeyaan ko laba saddex shantana waa inta axaadiista imkaynu soo marnay tirada kale waxa wey hada lix iyo tobanka inoo qoran marba wax qoraysaana waa kitaabka riyaad saalixiinka raqamka ku leeyahay xadiisku kitaabka riyaad saalixiinka xadiisku raqamka uu ku leeyahay weeyaan marka haddaad riyaad saalixiinka saa u noqo xadiiskan waa xadiiska lix iyo tobnaad ayuu noqonaya ayuu noqonaya وعn abi muسى waxaa laga warinaya cabdاللahi بن qaysi alأشcrي radي الlahu عanهu عan النabiy slى الlahu عalayh وasلم isagoo nebiga ka warinaya cabdالlahi بn muسى qaala inuu nebigu yihi in اllaha taعaalى ilahi isagaa koreeye ybsudu yadahu gacantiisa ayuu fidiyaa oo kala bixiyaa bilayli habeenkii liyatuuba siduu u toobad keeno musiu layli siduu uga toobad aqbalo musi'a nahaaridhe kii maalintii waxaa weeyaan angefay wa yabsudu yadahu waa fidiyaa gacantiisa binahaari maalintii buu fidiyaa liyatuuba musii'a layli siduu ka toobad aqbalo kii waxa weyan habeenkii gefay oo habeenkii markaa waxaweyan xumaan sameeyey wuxuu sidaas sameeyey xataa tadluca ashamsu min maqribiha ilaa ay ka soo baxdo qoraxdu xaggay u dhacdo ilaa ay ka soo baxdo qoraxdu xaggay u dhacdo rawahu muslim xadiiska wuxuu noo tilmaamayaa in ilaahay subxaana wa tacala u gacantiisa fidiyo habeen iyo maalinba maalintii waa fidi habeenkii waa fidiyaa siduu ku toobad aqbalo kii maalintii qaldamada gefay waxa weeye maalintiina waa fidiyaa siduu ka toobad aqbalo kii waxa weye habeenkii gefay tawbadaasuna waxay furan tahay oo waxa weye ilahay subxana wa tacala toobadda aqbalayaa ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo xaggay u dhacdo waa taas waa guud ahaan weeya gaar ahaanna qofka waxa weye toobadiisa waxaa la aqbalaa maa lam yuqarqar inta aanay naftu soo gaadhin kalxamaha kalxamaha naftu intaanay soo gaadhin hadday naftu kalxamaha soo gaadho oo naftiina qofkii ka baxday qarka u saaran tahay o kalxama ay soo gaadho toobadiisa lama aqbalo toobadiisa lama aqbalo waaya hadday ka soo baxdo qoraalka u dhacdana toobadii lama aqbalo cidnaba lagama aqbalo waa xidhantay toobadii waaye markaa waxaa inoo tilmaamaya xadiisku inagu boorinaya toobadka inaynu toobad keenayno oo habeen iyo maalinba inaynu toobad keenayno bini aadamkuna waa ka badan yahay oo waa qaldan badan yahay waxa weye kullu bani aadam khata o khayru khata'una atawaabuun sida xadis kuso aroortay bini adamka dhamaantii waa mid khata badana oo gif badana ah waxaase khayr badan kuwa toobadkeenka badan leh marka inuu qofku habeen iyo maalinba toobad keeno oo ilahay istikfaar weydiisto ayaa loo bahanya nebiguna sala allahu alay wasalam wuxuu tilmaamay inuu waxa weeye maalintii toobad keeno waxa weeye toddobaad jeer wax ka badan xadiis qaarna waxay sheegaysa inuu boqol jeer toobad keeno boqol jeer inuu toobad keeno isagoo weliba qad gafar allahu lahu ma taqadama min dambi wama ta'ahar isagoo dembigiisa erkiis dambe ilahay dhaafay ayuu haddana boqol jeer uu toobad keenayaa oo ilahay istikfaar weydiisanaya marka innagana sidaas ayaa naylooga baahan yahay inagoo inagu habeen iyo maalinba gafayna dembi nayloo dhaafayna aan nayloo sheegin gaar ahaan shaksi shaksi ahaan aan nayloo sheegin waxay markaa inala gudboon inaynu tobadkeenka badino inaynu tobadkeenka aynu badino weya waayahay inuu ilahay gacmo leeyahayna waxa weye xadiisku waa inoogu caddahay gacmaha ilahayna waa laba weeyaan bal yadaahu mabsuudatan yunfiqu kayfa yashaa ilahay laba gacmood buu leyay subxana watacaala yaliiqu bijalaalati wacadamatihi waayo abi muusa waxa uu yihi can nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga isagoo ka warinaya qaala nebigu yui in allah ilahi tacala kole yabsudu waa fidiyay yadow gacanta bileyli habeenkii buu fidiyaa liyatuuba musia nahaari siduu ka toobad aqbalo kii maalintii gefay wa yabsudu yadahu gacantiisa ayuu fidiyaa binahaari maalintii liyatuuba musia leyli siduu ka toobad aqbalo kii habeenkii gefay xataa tadluca shamsu min maqribihaa ilaa ay qoraxdu ay ka soo baxdo xaggay u dhacdo xaggay u dhacday kasoo baxdo وعن أبي سعيد وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخdري رضي الله عنه أبي سعيد waxaa laga warinaya أبي سعيد الخdري مgciisuna yahay سعد بن مالك بن سنان ilahay raalيa ka نoqdo أن نبي اللhi نبgii إلahi صلى الله عليه آله وسلم قاala inuu yihi كاna في mن كاna qبلكم كاna waxa ahaado ku sugnaa في mن كاna qبلكم cid idinka horeeyey sidoo umمkii hore ah rajulu nin ninkaasoo qatala dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaal iyo sagaashan nafood ayuu dilay sagaal iyo sagaashan nafood ayuu kabjarta ka dhigay oo dilay fa sa'ala waa weydiiyey can aclami ahli lardi ahllarlada arlada cidda joogta maanaa arladanu markaa joogay ciddii ugu cilmiga badnayd ayuu weydiiyey wuxu uhi arladan dadka joogay yaa ugu cilmi badan fadulla calaa raahibin waxaa la tusiyey waxa weeye nin iska raahiba iska suufi ah oo aan waxa weeyaan aqoon fiican lahayn oo iska cibaadaysta ayaa la ninkaas waa gu cilmi badan ninkaas waa gu cilmi badan fa aataahu waa u tegado faqaala wuxuu ku yidhi inahu qatala tiscatan wa tisciina nafsan war ninkan kula hadlayaa wuxuu dilay sagaal iyo sagaashan nafood inahu qatala ha ku sugan ba yidhahdeen inuu qofku wixii xun ee qalada uu iska leexiyo walow haba sameeya isagu ya muu odhanin waxaan dilay waxaan dilay sagaal iyo sagaashan mu odhanin wuxuu yihi inahu qatala wuxuu dilay waxaa sagala dhici karta in la yidhaahdo waxa weeya isagoo hadduu doono tacbiir kanu lahay lakin nebigaa u sheegay inuu markaa nebiga iska dadbado yidhi inahu qatala tiscatan wa tisciina nafsan ama ruwaadii ka dambaysa ee nebiga sal la sl kasi warinay intaba waa la yidhi marka marka lasoo xikaayoonayo shay dhacay inuu qofku waxa weeyaan ama isagu ha sameeya ama cid kala ha samaysee calaa siiqati algayba inuu u tilmaamo oo isagu damiirkaanu isu idaafayn ama si haysa aan usoo tirinine sidaasuu sameeyey sidaas ayuu sameeyey markaa ninkan muxuu yidhi inahu qatala tiscatan wa tisciina nafsan waa ninkan kula hadlayaa wuxuu dilay sagaal iyo sagaashan nafood ee fahal lahu min tawba tawbad ma leeyahay tawbad ma leeyahay sagaal iyo sagaashan buu dilay fa qaala laa may buu yihi wax tawbada ma laha wax tawbada ma laha faqatalahu isagiina waa dilay fakamala bihi mia wuxuu ku dhamaystiray boqolkii boqolkii ayuu ku dhamaystiray fa qaala wuxuu ku yidhi waayahay suma saala dheh wuxuu weydiiyey can aclami ahli lardi ahlu ardiga ama arlada cidda joogtay lagama wado arlada ilaahay odhane maanaa meeshaa uu joogo ciddii degenayd ayuu wuxuu weydiiyey ciddii ku cilmiga badnayd war dadkaya ku cilmi badan buu yihi fadulla calaa rajulin caalim waxaa la tusiyey oo loo tilmaamay nin caalima oo cilmi leh fa qaala wuxuu ku uhi innahu qatala mi'ata nafsin ninkii labale caalimkaa markuu u tegey ayuu wuxuu ku yihi wuxuu dilay ninkani boqol nafood fahal lahu min tawba tawbad ma leeya tawbad ma leeyahay fa qaala nacam haa tawbad waa leeyahay waman yaxuulu baynahu wa bayna tawba oo yaa kala teedaaya isaga iyo tawbadda ila albaabka tawbadda waa furan yahay shaksigan inuu toobad keeno iyo toobad toobaddiisa in la aqbalo haa maanica udhexeeya maxaa kala teedaaya haa toobad waad leedahay toobad keenayso indaliq bax ilaa ardi kada wa kada dhulka caynkaa iyo caynkaasa qabo dhul ugu magacaabay ayuu ku yihi qabo xafid ibn xasar wuxuu tilmaamayaa dhulka labada arlo in xadiis markaa marfuuca oo dabaraani mucjam ku warinaayo inuu tilmaamayo magacyadooda oo meesha saalixada nusra baa la odhan jiray buu yihi ama nasra qaryada markaa kalena waxaa la odhan jiray markaa kafra nasra iyo kafra in la kala odhan jiray qaryada saalixada ah ayaa nasra la odhan jiray qaryada markaa xunee markaa la qaryada markaa xumaantan ku samaysay ka tagna waxa weeye kafra baa la odhan jiray fatxbaariga buu sidaa ku tilmaamaya waayahay marka wuxuu ku yidhi indaliq bax ilaa ardi kada wa kada arlada caynkaa iyo caynkaasa qabo fa ina biha unaasan yacbuduuna allaha tacaala dhulkaa waxaa ku sugan dad ilaahay caabudaaya ee facbud illaha macahum ilaahay la caabudo halkaa dadkaa wanagsan ilahay ku caabudayaan adiguna ilahay ku caabud halkaa walaa tarjix ha noqonin ilaa ardika arladaada fa inaha ardu suu'in waa arlo xun weeyaan arladan ad ku dishay markaa boqolka nafood waa dhul xun weeyaane iskaga tag iskaga tag marka arlada xumaan iyo wanaag waa loo nisbayn kara labadaba iyadoo arladu faaciladahan wax ka samaynaynin ayaa haddana xumaantii iyo wanaaggii labada loo nisbaynaya oo camalka lagu samaynayo arlada korkeeda ayaa xumeeya ama wanaajiya ayaa xumeeya ama wanaajiya marka arladii kufriga iyo macsida iyo bidcada ay ku badan tahay waxa la wa ardu suu waa dhul xun weeyaan arladii markaa tawxiidka iyo sunnada iyo daacada ay ku fara badan tahayna waxay noqonaysaa ardu markaa saalixa arlo wanaagsan bay noqonaysaa waayahay marka arladani waa arlo xun weeyaan kusoo noqon iskaga tag faindalaqa waa baxay xataa idaa nasafa dariiqa ilamaa iyo dariiqii uu kala badhay oo arladii ku socday iyo arladii ka yimi u dhexdooda maraayo ataahu lmowt geeridii baa u timi fakhtasamat dabeetana da waa dhintay fakhtasamat fiihi malaa'ikatu araxma wa malaa'ikatu alcadaab waxaa isku qabsaday malaa'igtii raxmadda iyo malaa'igtii cadaabka ilaahay subxaanah wa tacala cadaabtiisa wuxuu leeyahy markaa malaa'ig loo wakiishay jannadiisna waxay leedahay mala'ig loo wakiishay ilahi subxana watala u wakiishay ayay markaa leeyihiin marka labadii mala'ig baad ku qabsaday fa qaalat malaa'igtu raxma waxay tihi malaigtii raxmadda waxay tidhi jaa'a taa'iban wuxuu nin kala yimi isagoo toobad keenay muqbilan biqalbihi ila allahi tacaala qalbigiisiina xagga alle u soo jeediyey oo ilaahay subxana wa tacala soo qaabilay ayuu nin kala yimi marka waa min ahli janna jannaduu qabanaya bay yidhahdeen wa qaalat malaa'ikatu alcadaab malaigtii cadaabkuna waxay tidhi inahu lam yacmal khayran qad war ninkani wax khayra weligii ma samaynin lam yacmal khayran qad wax khayra oo uu sameeyey maba jirto marka waxa weeya waa inu cadaabbu mutaystaye waa in cadaabta lagu turaa ninkan boqol nafoodna waa dilay wax khayr uu sameeyeyna ma jirto waa ninkaa mucadab wey ninkani fa ataahum waxa u yimi malakun ba u yimi malag fii suurati aadamiyi suurad bini aadamiydu ugu yimi fajacaluuhu baynahum ay xakaman malag baa u yimi suurad bini aadmi buu ugu yimi waxay ka yeeleen markaa xakan bay ka yeeleen oo waxay yidhahdeen na kale xukun fa qaala waxa uu yidhi qiisu waxaa qiyaastaan oo afuudhisaan maa bayna ardayni labada arlo inta udhaxaysa bal fuudhiya arladu ka yimi intay jirto fuudhiya arladu ku soco intay jirtana fuudhiya ama mitriya fa ayuhumaa fa ilaayatahimaa dhe toodii oo kaana uu ahaaday adnaa mid u dhow fa huwa lahu taasuu usugnaaday hadduu arradii saalixadeeda wanaagsaneedu ku socday u dhow yahayna waa saalixoo malaigtu raxma ayaa qaadanaysa hadduu arradii ka yimi xumaanta ku sameeyay u dhow yahayna waa qof taalixoo xunoo malaa'igta cadaabka ayaa qaadanaysa marka labadii arlo isu mitriya oo baletu u dhow yahay bal eega hadda waa yahay faqaasuu waa qiyaaseen fawajaduu waxay heleen adnaa ila alardi inuu u dhow yahay arladii allatii taasoo araada uu doonay arladii uu ku socday ee muhaajirka uu u ahaa inuu u dhow yahay bay markaa arkeen waayo faqabadatu malaa'ikatu raxma waxaa qaaday oo xaq u yeelatay malaa'igtii raxmadda malaa'igtii raxmadda ayaa markaa qaadatay weeya muttafaqun calayhi bukhaariya muslim ayaa isku waafaqay xadiidka wa fii riwaayati fi saxiix riwaayo kaloo saxiixina waxay sheegaysay saxiixa ku taalla fa kaana wuxua ila alqaryati asaalixati aqraba bishibrin fa kaana wuxuu ninka ahaaday ila alqaryati saalixa qaryadii wanaagsaneed ee saalixada ahayd ee ehelkeedu fiicnaayeen uu ku socday aqraba bishibrin mid taako u dhow labadii arno marka laisu dhudhumiyey wuxuu u dhawaaday hal taako tii wanaagsanadi ku socday toobadiisa ku xidhnay inuu toobad keeno xataa ininku toobad keeno oo ficlan u toobad keenay axaadiisu ma sheegin lakin muxuu ku socdaa meeshii wanaagsan ilahay ku caabudi lahaa ayuu waxa weyan u socdaa marka mar hadduu markaa muqbil iyo xagga la ujeestay waxa weya walow yaan acmaal kalaba samaynine ficilna uu la yimi inu wuxun isku dado oo hijrooday waxa weeyaan wuxuu mutayto inuu markaa noqdo saalix noqdo marka wuxuu u dhawaaday labadii arlo tii ku socday buu taaka u dhawaaday fa jucila min ahliha waxaa laga yeelay ehelkeedii qaryadii saalixada ahayd yaa ehelkeedii laga yeelay oo lagu tiriyey oo la ilxaaqiyey dabeetana waxaa qaatay malaktu raxma wa fi riwaayati fi saxiix riwaaya kaloo in saxiix ku tala waxay sheegayay fa awxa allahu tacala ilaahay wuxuu waxyooday ilaa haadihi tan ayuu waxyooday maaa tii markaa arladii xumayd ahaade xumaanta ku sameeyey an tabaacidii fogow fogow buu u waxyooday wa ilaa haadihi tana waa u waxyooday waa arladii markaa saalixadii ku socday an taqrabii soo dhawow tii uu ku socday ba ilahay u waxyooday inay soo dhawaato tii markaa uu ka yimina waxaa ilahay u waxyooday inay fogaato oo durugto dabeetana saasuu ugu dhawaaday tii markaa ku socday wa qaala wuxuu yihi qisuu qiyaasa maa baynahumaa labada intaa udhaxaysa fawajaduu waxay markaa heleen oo ay ogaadeen ama ay ku ogaadeen ilaa haadihi tan aqraba bishibrin inuu taaka u dhow yahay faqafara lahu ilaahay waa u dhaafay wa fii riwaayati waxay sheegaysay fana'aa bisadrihi naxwahaa wuxuu u riday oo u leexiyey laabtiisii xagga ti uu ku socday ti uu ku socday ayuu xaggeedii laabta u leexiyey xadiidkan waa xadiis cadiima aad iyo aad u weyn wuxuu ku saabsan yahay umamkii inaga horreeyey laakiin naqlinta uu nebigu sala allah alay slam inoo soo naqliyey shareecadeennana wax khilaafsanaysa ku sugnayn ayaa waxaa laga qaadanayaa inay inagana waxa weeya ina khusayso oo qofku si kasta u xumaan u sameeyo inay albaabkii tooba dufran yahay marka mashruuciyatu tawba min jamiici alkabaa'ir dembiyada dhammaantood in laga toobad laga toobad keenaa hadday gaalnimo tahay iyo hadday wax ka hooseeyo tahayba inay markaa tahay mid markaa mashruuc ah oo aan la odhanaynin qofku darajadaa markuu gaadho tawbadiisa lama aqbalo ee iska wado xumaantiisa halkaana waxaa kaaga soo baxaysa dad badan oo waxa weeyaan macaasida iyo xumaanta ku dhex jira markay xumaano badan sameeyaan bay waxay ictiqaadiyaan oo ay go'aansadaan ama ay ismootiiyaan inaan lahay dambi dhaafaynin dabeetana xumaanta kusii loo faraa wuxuu dhaha kolleyba mucadab baan anagu ahaye oo waxa weeyaan xumaan kastaan sameeyey la dambi dhaafi maaye adduunyada uun aan iska dhamaysto markaa waxa weeyaan dantayda deetna waxaa laga yaabaa in boqolaal xumaanood oo kale inuu sii labanlaabo sii laba jibaro si markaa sii sameeyo oo iska dhaadhiciyo kolley ba lagu dambi dhaafi maaye adduunyada markaa iska sii markaa iska dabaalo taasna waa qalad weeya waxa weya mid kasta mahmaa balaga dembu meel kasta dembiga hadduu gaadho waxa weya albaabkii tawbadda waa furan yahay inta aanay qofka waxa weeya naftiisu kalxamaha soo gaadhin ama aanay qoraxdu ka soo bixin aga u dhacdo waxaa kaloo ku sugan oo xadiisku faa'idaynayaa isluubka nebiga sala allahu alay wasalam dadka wuxuu ku sheegi jiray iyo tawjiihaadka iyo mawcidada iyo darb alamhaal alwaaqiciya qofka wax loogu sheego waxyaabala markaa waaqici oo dhacay in wax loogu sheego markaa nebigu sala allahu alay waslam wuxuu inoo misaaliyey qof boqol naf oo dilay haddana laga tobad aqbalay laga tobad aqbalay marka maxaa lagu borinaya war qofkii xumaanta sameeyadow hays odhanin dembigaagii waxa wey la dhaafi maayo tobadkeen loogtooda waa furan yahay macnaheedu maaha laakin inay lagu dhiirin inaynan xumaanta samayno macnaheedu ma aha oo laga qaadan maayo in lagu dhiirinaayo waa lagaa tobadaq bari doona xumaanta iska samee leanna ma ogid inaad toobad keeni doonto in kale inay naftu geriba kaa soo gaarto inad tobad in kala warmaysa in lagaa aqbali doono in kala warmaysa in laga aqbali doono iyo in kale adiga warmaysa idan waxa xadiisku waxa weeya daliil u yahay in xumaanta dhammaanteed laga toobad keeno lakin in xumaanta la sameeyo daliil uma aha daliil uma aha waxaa kaloo marka xadiisku faa'iideynayaa in waranka laga waramo umamkii horreeyey inay bannaan tahay waa nebiguna sal sl waa sheegay xadisu camar israiila walaa xaraj waxa weeyaan ka warrama reer banu israa'iil dembina kuma sugna dembina kuma sugnaa waayo ninkana waa waxaa laga yaaba inu reer banu israiil ka mid ahaa oo weliba waxa weeya ciise dabadhi inuu markaa ahaa leanna rubaniyada waxa weeye cidda la timi waxay ahaayeen qoomkii markaa nebi ciise loo soo diray qoomkii nebi ciise loo soo diray ayay ahayn cidda rahbaaniyada iyo tasawufka iyo waxa weeye inay markaa ku caabuddo ilaahay markaa cilmi la-aan qoomkaas ayaa waxaway lagu yaqaanay oo rahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaha calayhi ilibtiqa waxa weye rahbaaniya cidda la ticinkaas ahayd marka inay nebi ciise kadib ahayd ayay marka culimadu tilmaamayaan in laga yaaba inay nebi ciise kadib ahayd waayahay waxaa kaloo xadisku faa'ideynayaa fadliga cilmigu leeyahay fadliga cilmigu leeyahay iyo waxa weeyaan cilmiga faraha badan leh iyo cibaado yar inay ka fiican tahay waxa weeyaan cibaado fara badan oo jahli ku dheexan yahay oo qofka markay u joogsato inuu cilmina yeesho cibaadada sunad ka yaraato wuxuu ka fiican yahay ka markaa cibaado fara badan la yimi lakin aan cilmi lahayn aan cilmi lahayn oo labada shaksi waxa weeyaan qof ba la yidhi midba markaasi ku jawaabay kii raahibka ahaa cibaadadiisa badan baa la moday inuu caalim yahay kii markaa raahibka iska ahaa cibaadadiisa faraha badan leh ayaa waxaa la mooday inuu caalim yahay kani misali wakaa dadka ninkaa ku cilmiga badan leh uguna cilmi badnayna ninkaa waxa jaahilkaabu ahaa waayahay ee markaa raahibka ah ayuu ahaa dabeetana waa fasahaadiyey wuxuu islaaxin lahaa wax markaa wixii laga dan islaaxiyo waa fasahaadiyey naftiisiina dil buu usababay naftiisiina dil ayuu u sababay xataa waxay idhahdeen culimadu tilmaamayaan xataa nin fadlina inaanu ahayn baa la garanaya oo qofka sagaal iyo sagaashan soo dilay xataa usluubu kaga badbaaday haddaanu masalada si fiican u garanaynin ma marin bay idhahdeen usluub xitaa kaga badbaado ila sagaal iyo sagaashan soo dila adigu xog kama duunid kuwa hore eh war qofka si adigu badbaadi xitaa samee isma odhan bay idhahdeen taasuna waxay kutusinaysaa jahligu inuu qofka ku rido mahaalik mahaalik inuu ku rido bay taasuna waxay tilmaamaysaa laakiin qofkii cilmiga lahaa markii loo sheegay isagu si markaa sahlan oo isluub fiican ah ayuu ku jawaabay wuxu wa tobaddan waa la aqbalaya tobadke haddaad tobad keenta ilahay waa aqbalaya tobadda adiyo tobadda ilahay adiyo ilahay cidin kala teeraysaa ma jirto laakiin waxaad samaystaa arladan ad xumaanta ku samaynaysa iskaga tag arladan xumaanta ad ku samaynaysay iskaga tag waxaana la yidhahdaa waxa weeyaan qofkii doonaya inuu shay ka faaruqo oo xumaan ka faaruqo oo ka toobad keeno inay markaa tahay mid aad iyo aad looga baahan yahay inuu xumaanta meeshu ku samayn jiray ka tago ka hajiro leanna hadduu meesha sii joogo xumaantuu samayn jiray xasuusanaya xasuusta xasuustaa ku celin karta asxaabtii xumaantu ka dhexaysay wada samayn jireen ayuu waxa weeya la kulmayaa dabeetna xumaantii ba waxay ku dhiiri gelinayaan waxaa la tilmaamay ragga markaa qolyahan markaa qaadka lagu ibtileeyey ya hadday arkaan in lahda bal qaadka waa iska daay waxa weeya waa loo saga soo qaadaa halkan loo soo dhigaa dabeetna waa loo yeedhay hebelow maanta bal halkaan noogu kaalay intii uu doonaya loo dhiibaya waana asxaabtiisii maxaa looga dan leeyahay dee inaanu ka dhex bixin qaflada ay ku sugan yihiin iyo macaasida ay ku sugan yihiin iyo waxa ay ku dhex jiraan inuu la wadaago inuu la wadaago hadduu laakiin kama haajiri lahaa meeshoodaba u go-in lahaa oo shaqaduu ku jiray kala bixi lahaa shaqa kale iska qaban lahaa waxaa laga yaaba meel usoo maraama inaan heleen waa misaal iska caqliyo qof kastaba garan kara weeyaan inay markaa qolyahaas ka fadhiista meelaha ay markaa hadda ninkii ka tagay la hebel waa iska daayey in lagu dadaalo inaanu iska daynin inaanu iska daynin xertiisa ka mid ahaado in lagu dadaalo marka almuhim waxay markaa ahlucilmigu tilmaameen qofka markaa waxa weeyaan xumaan ka toobad keenay inuu xumaantii iyo wixii kaaga dhawaa iyo waxa weeye meel allaaliya meshii marka ay shuqula lahayd inuu jaro ka fogaado ka haajiro meesha xumay inuu ka haajiro ka tago waxaa kaloo laga qaataa ahlulmacaasi cidda macaasa oo saaxiibka ah in markaa waxa weeyaan laga fogaado oo la gooyo intay weliba ku sugan yihiin xaalkii macsida muddaday ku sugan yihiin xaaladoodii iyo macsidoodii in waxa weeyaan laga fogaado in markaa lala saaxiibo dadka ahlu markaa ahlu khayrka ahlu taqwa ahlu salaaxa ahlu cilmiga lala saaxiibo haddaad la saaxiibto cid ahlu cilmiya cid ahlu taqwa ah cid wanaag lagu yaqaano wanaaggiisa waxbaa kaa soo gaadhaya waa kuu jiidaya woo kugu dhiirinaya woo ku baraya wax badan aad ka caajisti lahayd bu markaas kasku qabanaya aad ku dayanaysa marka weligaa saaxiibka aad raacaysa ha noqdo saaxiib wanaag iyo khayr lagu ogyahay laakiin saaxiib shariira shar badana ah xumaan ka shaqeeya had iyo jeer ale meelaha wanaagga aan lagu arkin waxa weeyaan raaci sidiisabana qofka waxaa la weydiiyaa saaxiibkiisa daa doonaysa qof inaad barato waa hadaba hebel yuu la saaxiib yahay ciddaa uu la saaxiib yahay buu la maciise noqonaya oo waxa weeya saaxiibka ama adaa soo jiido kasoo gooyo xumaanta isaga kusoo raaca ama adaa raaca ama adaa raaca marka in markaas asxaabta fiifiican ee ahlu khayrkaa in markaa lagu dadaalo oo la raaco oo laga mid noqdo asxaabta markaa sharka iyo xumaanta u saaxiibkaana laga fogaado ayaa iyadana xadiiska laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska malaaigtu inay markaa tashakusho shakliyo yeelato oo suurad bini aadmi ku iman karto suurad bini aadmi inay malaaigtu ku iman karto oo xadiisku muxuu sheegayaa faataahum malakun fi suurati aadamiyin malag baa u yimi suurad bini aadmi baanu ugu yimi marka malaa'igtu qudro ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey ayay markaa ku yeelataa shakliyo ama shakli bini aadmi ama shakli markaa waxa wayan hadi ilahay ka dhigaayo marba waxay ay doonaan ilahiyna subxaana wa tacaala de qaadir buu u yahay inuu markaa siduu doono marka ilahay subxana wa taala u dhigo axaadiis fara badan baa dee kuso aroortay inu nabiga jibriil ugu iman jiray suuradda saxaabada qaar ka mid ah dixatulkelbi ninkii la odhan jiray suurad kale nagu iman jiray waxa weeyaan malaigtu markaa suurad bini aadmi ku timaadaa iyaduna waxa weeye waa badantay weya waayahay waxaa kaloo xadis ku sugan badl juhdi wa taxamul اmashaaqi min ahli min min ajli lixaaqi الsaalixiin inuu qofku juhdigiisa iyo dadaalkiisa u bixiyo siduu u haleelo dadka saalixiinta waa wanaagsan oo la mid noqdo waayo ninkani markuu waxa weeyaan hijrooday eradhi xumayd ka hijrooday dhulkii wanagsan kus isagan weli gaadhi naftii ka baxday naftii markay xarba dhabanaysade markaa geeridii marka ay haysay usii galgashay oo xaggiisa usi usisii tuuray xaggii markaa wanaagga kusii socday marka awood badan ayaad lahaanine inaad waxa weeyaan iska fadhiisato taada an halkaa aygaga baxda naftu inay ka fiican tahay inaad waxun isku daydo qof saalixa intaad heli karayso iyo meesha markaa salaax iyo wanaag laga helaayo in laysu kalif oo waxa weeyaan loo markaa xidho oo waxa weeya loo safro inay markaa tahay laakiin aan la odhanin maxaan qaban karaya intaad iska fadhiisato oo ahlu bidacii iyo ahlu macaasigii iyo ahlu sharkii iska dhex fadhiisato inay tahay niyo meelaan ka qabtoba garan maayo taasi mid fiican inaan ahayn qofku ficil wuxuu kari karaayo inuu la yimaado ayaa iyaduna ay inoo tilmaamaysa weeyaan waayahay wa can abi saciid sacd bn malik ibn sinani radi allahu canhu ana nabiy llahi salى اllahu alayه wasalam kana qaala wuxuu yihi kaana waxaa fi man kaana qablaku ciddii idinka horreysay rajulu ninoo qatala dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaal iyo sagaashan nafood fas'ala wuu weydiiyey can aclami ahli lardi ahli ardiga kuwa cidda ugu cilmiga badan leh fadulla calaa raahibin niska raahiba oo maskuufiya baa la tusiyey faataahu waa u yimi qaala wuxuu ku yhi inuu qatala tiscatan wa tisciina nafsan wuxuu dilay sagaal iyo sagaashan nafood buu dilay fahal lahu min toba tobood ma leeyahay qofkan sagaal iyo sagaashanka dila tobood ma leeyahay qaala laa wax tooda ma laha waxaa kutusinaysaa jahligu qofka meel ka riday meel baad ka ridaya umuurihii ilahay buu gudagalay oo waxa weeyaan waxa ilahay subxana wa taala ku xidhan oo tobadda fulan in la aqbalo inaan la aqbalin dee arrin ilahay subxana wa tala u yaallo weeyaan marka jahli iyo aqoon daro ayuu waxa weeyaan fadwooday faqatalahu isagana waa dilay fakamala bihi miya boqol ku dhamaystiray uma sa'ala waa weydiiyey ninkii can aclam ahli lardi ahli ardga cidda ku cilmiga badan leh fadulla calaa rajulin caalimin waxaa la tusiyey nin markaa caaliman baa la tusiyey faqaala wuxuu ku yihi faqaala wuxuu yihi inahu qatala mi'ata nafsin boqol nafood buu kani dilayey fahal lahu min tawbati tawbad ma leeyahy faqaala nacam haa tobad waad leedahay buu yihi waman yaxuulu baynahu wa bayna tawba qofkan boqolka dilay iyo tobadiya kala teedaya indaliq bax buu yihi ilaa ardi kada wa kada arlada caynkaa iyo caynkaasa qabo fa ina biha unaasan yacbuduuna allaha tacaala facbud illaha macahum halkaynu ku sugan tahay mujaalatu saalixiin wa musaaxabatuhum saalixiinta in lala fadhiisto oo lala joogo halkaasa laga qaadanaya wuxu uhi meeshaa dad baa jooge ilaahay caabude kuwa ilahay la caabud kuwa ilahay la caabud ayu marka isticaano ayay noqonaysaa qofki inu ilahay cidlan ku caabudaya in mujtamac ilahay la caabudaya dee waxaa markaa habboon inuu mujtamac ilahay la caabudo waayahay oo cibaadada sidaa gaar kula kaala cidla kula tooda yar kadib wax laga yar ka daasho lakin cibaadada aad jamaca ku samaynayso waxa weeya way ku dhiiri gelinayaan oo way ku jiidayaan jamaca aad ku dhex jirtaa ilahay ilahay la caabudayso walaa tarjix ha noqonin ilaa ardika arladaadi ha u noqonin fa inahaa ardu suwin waa arla xun weeyi faindalaqa waa baxay ninkii xataa idaa nasafa dariiqa markuu dariiqii kala badhay ataahu lmawtu geeridii baa u timi fakhtasamat fiihi waxaa ku dooday malaaikatu raxmati wamalaikatu cadaab malaiktii cadaabta malaktu raxmada ku dooday wa qaalat malaaikatu raxma way dhahan jaa taa'iban wuxuu yimi isagoo toobad keenay oo muqbilan soo qaabilay biqalbihi qalbigiisa ilaahi soo qaabilsay tacaala koreeyi markaa wuxuu mutaystaa raxmaddu mutaystaa wa qaalat malaaikatu lcadaabi waxay tihi inahu lam yacmal khayra qadun ninkani weligii wax khayra ma samaynin marka wuxuu mutaystaa cadaabuu mutaystaa fa aataahum malakun waa u yimi fii suurati aadamiyin buu ugu yimi fajacaluuh waxay ka yeeleen baynahum dhexdooda ay xakaman mid xaakim oo kala xukuma bay ka yeeleen fa qala wuxu qiisu waxaa qiyaastaan maa bayna alardayni labada arla intaa udhaxaysa tuu ka yihi tuu ku socday fa ilaayatihimaa toodii kaana hadhay adnaa mid u dhow fa huwa lahu taasuu usugnaado fa qaasu waa qiyaasteeno fa wajadu waxay heleen adnaa ila alardi inuu dhoy arladii alatii taasoo araada uu doonay fa qabratu malaaikatu raxma waxaa qaaday oo ninkii waxa weye xambaartay malaaikatu raxma dabeetana waxaa la ilxaaqiyey bisaalixiin ayaa la ilxaaqiyado la halooshiiyey muttafaqun calayhi wa fii riwaayati fi saxiixi fa kaana wuxua ila alqaryati qaryadii asaalixati wanaagsanada aqraba mid u dhow bishibrin taako fa jucila min ahliha ehelkeeda laga yeelay wa fii riwaayati fi saxiixi waxay sheegaysa fa awxa allahu tacala ilahy wuxuu u waxyooday ilaa haadii tan waa arladii markaa waxa weeyaan uu ka yimi aan tabaacidii fogow wa ilaaha arihitana waa waxyooda an taqribi soo dhawow wa qaala wuxu uhi qiisu qiyaasa maa bayna inta udhexaysa fawajaduu waxay heleen ilaa haadihi tan uu ku socday aqraba bishibri inuu taaka u dhow yahay fagafara lahu ilahay waa u dhaafay wa fii riwaayati fana'a waa riday bisadri sadrigiisa wuxuu u riday naxwahaa xaggeedii ayuu markaa u rogay macnaa wuxuu ufogeeyey o u riix usii u durkay xaggii markaa arladii ku socdeeyey iyuu sadrigiisa laabtiisa u tuuro baabu sidqi baabu yahay sidqiga waa yahay halkaas wakti ku dhacay wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayka sala allahuma ala nabiyina maxamedi wala alih